sarkaal ka tirsan milatariga maraykanka ayaa v o eda u sheegay in hogaamiyaasha maraykanka iyo niger ay isku raaceen in ciidamada maraykanka ay bilaabaan inay si tartiib tartiiba uga baxaan dalkaasi bilaha soo socda ciidamada maraykanka ayaa niger ku sugnaa in ka badan toban sannadood sarkaalka u hadlay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa intaa ku daray in saraakiishii niger ee wada xaajoodka ku lugta lahaa ay sidoo kale ballan qaadeen badqabka iyo xasaanadda ciidamada maraykanka saraakiisha niger ayaa sidoo kale ansixiyey ogolaanshiyaha duulansiyadeed ee habsimo u socodka duulimaadyada ay ciidamada maraykanka halkaasi uga baxayaan si loo hubiyo badqabkooda ciidamada maraykanka ayaa niger u joogay si ay uga caawiyaan milatariga dalkaasi la dagaalanka argagixisada gobolka saaxil bill rogio waxa uu ka tirsan yahay hay-adda foundation for defense of democracies countries like mali like niger like nigeria
wadamada sida mali niger nigeria iyo burkina faso waxaa sii kordhaya dhaqdhaqaaqyada kooxaha jihaadiyiinta waana meelaha ugu khatarta badan caalamka maraykanka ayaa in ka badan boqol milyan oo doolar ku qarash gareeyey dhismaha saldhigga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano drownska oo ku yaala meel u dhow magaalada agadez ee bartamaha dalka niger saldhiggaasi ayaa la socday dhaqdhaqaaqyada alqaacida daacish iyo kooxaha kale ee argagixisada gobolka hase yeeshee marka uu maraykanka ka baxo dalkaasi waxaa halkaasi ku soo afjarmaya shaqadii uu hayay saldhiggaasi in ku dhow shan sannadood carla martinez mccain waa brofesor cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda buffalo ee new york
niger way ka socnayd wadamo badan oo gobolka ku yaala waxay ka mid ahayd dhowrka dowladood ee dimuqraadiga ah ee madaxdeeda lasoo doorto ee gobolkaasi ku yaala iyo sidoo kale dowlad dimuqraadi ah oo lasoo doorto saaxiib dhowna la ah maraykanka oo diyaar u ah inay martigeliso joogitaanka ciidamada maraykanka marka in la helo beddelkeeda iyo in saldhig military oo hawshii niger laga hayay lagu qabto aad bay u adkaan doontaa martinez mccain ayaa sheegtay in maraykanku ay u badan tahay inuu la xiriiro dalka jaarka la ah niger ee jaad si uu saldhig ugu helo ciidamadiisa horraantii bishan jaad waxaa ka qabsoontay doorasho madaxtinimo waana dal ay maraykanka saaxiib yihiin waxaana hadda uu maraykanku dib u eegis ku samaynayaa heshiisyada iskaashiga dhinaca amniga ee uu horey jaad ula galay major general bat ryder waa xogayaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga aqalka bentagonka ee dalkan maraykanka
waxaan sii wadi doonaa in aan la shaqeyno saaxiibadeenna gobolka marka ay timaado la dagaalanka argagixisada iyo ka hortaga khatarta argagixisada sababtoo ah mar labaad waad og tahay waxaan u malaynayaa in dhammaanteen si wada jir ah aan uga wada shaqayn karno wax ka qabashada
kabixitaanka ciidamada maraykanka ee niger ayaa loo arkaa inay dabarjab weyn ku tahay dagaalka ka dhankaha argagixisada ee maraykanka haddii aanay saldhig ka helin saaxil diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanku waxay u baahnaan doonaan inay ka duulaan saldhigyo kumanaan mayl ka fog si ay isha ugu hayaan kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada ka wada gobolkaasi